ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed yaa weliba wacyigelin ka saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee ku dhalada korfatahaada oon sameeyana aana ku mid ee dadka bogtaale ee ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba sharaxaad dheeriyo ku biyana cudurada ku dhalada kormeelo biyo fadheedayan sida daacuunka shuban biyuudka iyo malaariyada ururka dhakhaatiirta iyo saasaarta weliba iyo booqdana oo ku mid ee emsejida kiyaala magaalada weliba iyo lakulumen ahaana ku mid ee bukaanada iyo weliba kormeereen qaabka iyo sidii uun shaqeeyaan dhakhaatiirta ka howlgalayan emsejada aana ku mid ee dhakhaatiirta yaa weliba iyo sharaxina wacyigelintii oon sameeyeen dadka barakacyaalka geeka meebah booqonay kaamka tabakal tu diinsor mehan dhawaayay walaalkay haraawa han dhawaay meebwah iidan waasiyeysi qurux badan han dhawaay meebaan koynahay antionay walaalo oo ka nool kaamkan unu ku wacyigelina dhibaatooyinka la xiriira fatahaadaha ku socda dalka gaar ahaan koonfur galbeed saas oo kale meebaan koynahay antionahay unu adeeg caafimaad ambiina hooyooyinka oo la dhibaataysan xaaladaha caafimaad la xiriira fatahaadaha iyo awlaada oo la xanuunsan cudurada ku dhaldow fatahaadaha geegmay suubinay dhowr session ama dhowr wacyigelin oo shalduwan u suubinay oo una hooyooyin shalduwan u suubinay maybaa aan gudbinay tusaale ahaan dhibaatooyinka ku dhaldo fatahaadaha sida malaariyada sida shumbiyoodka sida tiifowga sida cudurada oo maqaarka kadhiyaan oo kale walaas loon sharaxnay ma sharaxnay sida loo korsadow si lan daaweeyo muhiimad yeelata waa nadaafada uu guriga laka dadaal nadaafada bi'aadada laka dadaal laka dadaal nadaafada oo gacan dhaqista laka dadaal iyo waxyaaba oo caafimaadka la xiriir maadaama anu ruulkan hay oo ana dhakhaatiirtii koonfur galbeed may kale in sharaxnay deegaanka muhiimadda lati iyo biyo qaabka oo nahay lanisku booti kor iyo qashinka qaabka oo may buu ahaa biyada lagu ilaaliyo kor saas oo kale may qabanay dhowr xarumood may fadhiisanay dhakhaatiir shalduwan oo iska jiraan dhakhaatiirta haweenka iyo dhakhaatiirta carruurta eh marka may suubinay bukaanada inka doron oo kale may buu ahaa daawooyin qorni bukaanooyinka oo intuu lanku qowdi korno may buu ambalaas ka saarnay isbitaalka andirni bukaakooyinka oo nafaqaduradii oo doronto xaalad doron la jir saas oo kale oo malnutrition with complication saas oo kale ma indirnaya xarumihii itfcdii oo magaalada kataali andirni dabcan may dareemahan marka baahi badan intii jarta mayba jartaha inkastoo adeegeed wanaagsan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo kuwadda guud ahaan gaar ahaan hadda meelun hatu roogna xitaa adeeg fayla kuwadda iyo obaatanaradi lakaaladaasa unin meel ay ku tirsanaa oo ku soconnaha ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed oo support fail ama taageero fail ku helaan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxaan joognaa maanta mid ka mid ah kaamamka ku yaal magaalada baydhabo duleedkeeda tawakal tu diinsor si aan u soo qiimayno aan kaamkaas dhibaatada fatahaadaha ka dhalatay magaalada baydhabo ayaan rabnaa macnaha inaan soo indhindhayno assessment aan ku soo samayno sidoo kale waxaan nala socday dhakhaatiir kala duwan waxaan nala socday t v iyo t v-ga koonfur galbeed taasoo kale product media nala socdeen marka waxaan rabnaa inaan dhibaatada halkan ka jirto aan soo muujino sidoo kale waxyaabaha aan rabno inaan halkan ka qabno waxay tahay inaan adeegyada caafimaadka aan gacan ka geysano ka dhakhaatiir ahaan maadaama dhibaatadan soomaali dhan ay saamaysay gaar ahaan magaalada baydhabo marka waxaan rabnaa in dadka walaalaha fatahaadda ay saamaysay inaan wixii karaankeen ee ka dhakhaatiir ahaan ururka dhakhaatiirta koonfur galbeed ee soomaaliya sosooma inaan gacan ka geysino ayaan rabnaa sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinaynaa haddii ilaah yidhaahdo insha allah wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo garab nagu siisay inaan dadkan soo gaarsiino adeeg caafimaad oo dhammaystiran daawooyinkii iyo fasiilaadkii medical serviceka dhan la xiriiray sidoo kaleeto macnaha noogu deeqday qalabkii lagu shaqayn lahaa iyo waxyaabay la halmaalay macnaha iyo baawartii aan ku soo gaari lahayn kaamamka wasaaradda aad iyo aad umahadsan tahay oo ugu horeeyey agaasimaha wasaaradda caafimaadka abdialla doqay iyo jirgiido iyo dhammaan shaqaalaha howlwaneedada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxaan leenahay aad iyo aad umahadsantihiin shukran sidoo kale waxaan halkan fariin ugu diraynaa walaalaha ee dhakhaatiirta ee s m e somali medical association inay ayagana response ay kasoo bixiyeen arrintan ay garab istaagna noo muujiyaan insha allahu tacaala ka dambeyntii guddoomiyaga kaamka tawakal lama diinsoor yaan mahadnagay dhakhaatiirta koonfur galbeed sidii doorsha wacigelineed uun kuga hadlahayan arrimo fatahaadka maan meeligii ka maynihanay booqday ilaahayaa mahad iskale dhakhaatiirta koonfur galbeed maaltiifiyaalka koonfur galbeed dhammaan boqolkii boqol aan mahadnage geeka booqotaankana booqotaan iida aan ka mahadsantiin waana ti isinka sugudaaniw sifaylihanin qaabilan dhibaataada miili taalla oo kaamamka ku dhiyan hareerada baydhabo guud ahaan baan qobsati oo qaas ahaan dadka buushiteeda ka jaran haddana zaa'id aan saamayti booqoshadana booqodan dhibaatada miilid taalla boqolkiiba boqol aan kama hadagaana lansaas oo kale minshe buusheeg ba'di kor ha ku deedatii ba'dadii ba'i kale saare arhe litiriinbadoo kufiyo jabsan galantis dedbinala ka hele dan ku sugdaana ilaahay jihdiis kaalmo maalheedo kaalmo degdeg ah inay ummaddaasaytu wal unqubad fayle liinhala haga daawada hoogana laka saara wali ba'da liinhala wali daawada liinhala ma'al ganaasatadiyo sidii ummaddaasaytu baahada hadda geeka hayta iyo dhibaatada hayta dhibaatadaasaytu ilaahay ku biyi karo laakiin yoona ma anaa garab unku jeysado fadan intaasana haddana ku odsadaana